beeralayda ku dhaqan tuulooyinka califool dheere caadley ceelbaraf buula axmed cigow buurfuule shaam garas dheere caliganey calideer dabeyley dhurwaale banaaney iyo tuulada libiga ayuu ku habsaday tuulooyinkaas ayaa dhammaantood hoos taga degmooyinka mahadaay iyo jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna baabiiyey dhammaan dalagyadii iyo dhuldaaqsimeedkii halkaasi ku yiilay axmed nuur macalin oo ah beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa sheegay qaabka oo u soo gaaray ayaxa iyo khasaaraha uu u geystay isaga haddii aan kuu faahfaahiyo qaabka uu nagu soo galay ayaxo asigoo qaarkood joog hoose ku socda qaarna joog sare oo ku socda uu nagu soo galay kadibna waa habsaday oo beerihiiba ku habsaday iyo dhuldaaqsimeedka xooluhu daaqayeen marka gebi ahaanba dhulka cagka ayuu mariyey dalagii iyo sidoo kale xoolo daaqsimeedkii xooluhu ay daaqayeen ee miiga ahaa aniga beeraleyna waa ahay xoolo dhaqatana waa ahay labadaba oo ahay xaasla baan ahay mad ahaan khasaaraha iga soo gaaray ayaxaan wuxuu uga baabiyey beer ilaa iyo labaatan saac isugu imaanayso khasaaraha soo gaaray labaatankaas saac ay ahaayeen iyo duldaaqsimeedkii oo cunay labaatanka saac waxaa ku beernaa diir iyo sisin iyo masago waxaa la beeray waxay bil iyo waxay beeran yihiin shan iyo labaatan casho ama waa konton maalmood diirta haanta marka diirta laga hadlaayo konton markii ay gaarto waa iyadoo laanta ay riday kitaab cagaarka beeralayda baa taqaana kitaab cagaarka iyo fiidqaadka ayaa la yidhahdaa markaas beerta badar ayay yeeday aniga beerteed waxay ahayd beer oo fiidqaad ay yeedo kontonka joogta beero oo buurbuur ah oo dhul oo doom ah waayo oo fatahaadu kol hore ay ka laabata waayo oo oo doomdoom ah waxaan leeyahay sagaashan iyo shan ruux oo isugu jira ircad iyo ido khasaare ay gashay dhinaca beerta qarashkeedii ee makiinka ahaa iyo haddii aan isku geeyay suntii buufiskii iyo abuurkii waxay isugu tageen ilaa iyo toban iyo todoba malin wax yaraan horuu bixiyo ilaa iyo lix milyan baa horuu bixiyey halaa kala dayn bay ahay beerahan oo ahaa beerihii ugu horreeyey ee biyaha ay ka baxeen ayaa la filayey in lasoo goosto horaanta bishan febraayo ee fooda nagu soo hayso cabdi faarax oo ah ganacsade beerna kula tuulada libiga ee duleedka magaalada jowhar ayaa sheegay inuu ayaxa ka cunay dalagyo isugu jira galley digir iyo qudaar kala duwan biyaha waxay noogu jireen hal sano iyo sideed bilood oo saddex fasal ah markaas hore ay naga go-aayeen waxaa noogu yiili sisin galey iyo diir iyo qudaar ayuu nuuc ahaa noogu tiilay beerta waxay ahayd saddex egtaroo kira ah iyo egtar aniga aan leeyahay afarta ayay ahayd beerta markay biyaha ka baxeen waxaan ku dhigay qudaaraan ku dhigay hadeer markay biyihii nooga baxeen haddana anyax ayaa noo yimiday wuxuu naga cunay qudaartii beerta noogu tiilay marka alxamdulilaah mar labaadaan haddana tacab kale ku celinay shaqo dheer kadib haddana waa tallaalna yaanyo mar labaad haddana anyax ayaa naga cunay marka runtii waxa waaye beeraha waxaa naga soo gaaray dhibaato aad aad u weyn ayaa naga soo gaaray oo qadarta ilaahay ah goormaa beertay beertan hadda aad leeda anyaxaa naga cunay waxaan beernay markii u horeysa nofembaraan beernay nofembar markaan beernay adiga iyadoo afartan beri joogto haddana anyaxaa naga cunay haddana disembar haddana haddana ku dhex abuurnay haddana anyaxa ayaa naga cunay janaayo wuxuu naga cunay haddana markaan u dhow oo janaayo ah haddana wuxuu naga cunay haddana qaybtii kaloo aan tallaalna haddana beerta horta saddexda egtar waxaan ku kureeyey lacag boqol iyo siddeetan dollar ah makiin ayaan ku falay laba jeer oo halkii mar ay falaysay labada beer saddex iyo toban saac calaa saac waxaa la falayay saddex boqol iyo labaatan tan makiinta hadda oo leegu leeyahay iyo ijaarka waxay noqotay shan boqol iyo toddobaatan dollar ganacsigaygana waxaan ka baxshay afar boqol afartan iyo toddoba dollar ayaan aniga ganacsigayga aan haystay ayaan ka isticmaalay kun iyo toban iyo toddoba dollar beertaas iga gashay haa beertii anyaxa uu dhameeyey qarash aan hadda waxaa igu taagan shan boqol iyo toddobaatan dollar afar boqol iyo afartan iyo toddoba dollarna aniga ayaa iska baxshay oo ganacsigiigan ka baxshay laakiin hadda dayn ahaan waxaa leegu leeyahay waa shan boqol iyo toddobaatan dollar wuxuu intaasi ku daray cabdi inaysan jirin wax taakulayn ah oo beeralayda libiga soo gaartay xagga maamulka iyo hay-adaha intaba